munaasabaddan oo ahayd mid lagu soo dhoweynayo gudoomiyaha gobolka galguduud ee maamulka galmudug axmed cali jimcaale ayaa maanta ka dhacday degmada gurceel ee gobolka galguduud waxaana soo qabaqaabiyey munaasabadda maamulka degmada gurceel waxaana kasoo qayb galay bulshada qaybaheeda sida odayaasha dhaqanka haween dhalinyaro iyo aqoon-yahano ugu horeyn halkaasi waxaa ka hadlay qaar ka mida odayaasha dhaqanka oo ugu horeeyo xaashi raadiye gudoomiyaha ururka haweenka raxme jiirow iyo abwaan xiish oo ka tirsan abwaanada ku sugan gudaha degmada gurceel gobolka galgaduudeed axmed madoobe anaa magacaas u waan dhaacay galabta waxaan haddana aan salaamayaa inta islaamka oo inay soo dhoweydo bara saabka rabta ayaan salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahay baa mahad iska leh waxaan ilaahay ku mahadinaynaa beledkii guriceel ee annagu aan ogeyn ee waxaan ogeyn laga soo maray ee sidaan ogeynahaa ee galabta aan annagoo rag iyo dumar iyo dhallinyaro iyo culummo isugu jirna iyo maamul aan ku soo dhowaynayno gubernatoore intaas baan ilaahay ku mahadinaynaa iyo caafimaadka aan qabno ilaahay mahaddi weeye soo dhowaada gubernatoora waa soo dhowaynaynaa waa salaamaynaa waa ku faraxsannahay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu noqdo kii mataqaanaa degm degmada iyo gobolka iyo joogista iyo eeraarku caan ku lusho kii u caan ku lusho marka wiilka loo duceeya waxaa la yidhaah gobashaada gurboodnaha ku cayaaro garoornaha ku daato marxaban biaydiya almaftuux ku soo dhowaaw gacmo furan boqol kiiba boqol insha allah biidnillaahi waxaan nahay haddaan ku sugannahay magaalada guriceel shacabkaagii oo aad iyo aad kuugu ooman kuna sugayo magacaabistaada iyo maamuusidaada muddo aad iyo aad u dheer sida runtii ah maanta waxay noo tahay farxad ballaaran farxaddaas oo ku saabsan laba kun iyo siddeeddii bishii labaad labiyo tobankeedii ilaa iyo hadda laga soo gaaro oo toban sanoo neetaa ay ka soo wareegato weli aanna arag gobaratoore nugu caqiide ah nugu dad ah nugu deegaan ah nugu dal ah aanan arag laakiin maanta aan hayno insha allah biidnillaahi albaari waxaan dareemaynaa haddii ilaahay yidhaahdo waxaan dare waxaan dareemaynaa dalku inuu isbeddel ou sameeyey aan dareemaynaa maadaama gobollada dhexe galguduud iyo mudug ay walaaloobeen oo la isku yidhi galmudug ayaan waxaan dareemaynaa isbeddel insha allah biidnillaahi isbeddelkaas inaan la qabsanno ayaana aad iyo aad u rajaynaynaa khaasatan dadkii jihaadka bilaabay ahlusunna waljamaaca oo gobollada dhexe ilaa xataa boosaaso laga soo gaaray ilaa iyo afka beledweyne laga bilaabo xornimo ay ku heleen gobollada dhexe galguduud khaasatan guriceel halgankii dheeraay oo laga bilaabay intaas oo walaalaheena wixii ka soo qayb galay iyo waxaan ka soo qayb gelin maanta ay haystaan xorriyad ballaaran oo ah mid ay ku seexan karaan kuna naaloo karaan insha allah biidnillaah
adaa aadan nagu sameeyey adaa u sarreeya yidhi makhluuq hayni daba socdee adaa soo diray rasuul rabbow hadalkaaga sida adaan kuu soomaynaa adaan kuu salaadaynaa xadkiiyo sakadaan gudnaa inaan sacabaha godnood rabbow noo samirtido tawfiiq noo sahashido dembiga naga saamaxdo abaar naga saartido colaad naga suusho oo qalbiga noo sifaydido cilmiga noo sahashido dembiga naga saamaxdo saymaha noo godoshido sidaan doona kaa hellaa danteennu ku saabsantee sarreeyo waaxidow ha naga seerayn baryahe na saacid ilaahayow na saacid ilaahayow na saacid ilaahayow intaa waxaan ku soo gabagabaynayaa qaybta ducada ee na saacid ilaahayow ee qaybtaa markaan ka soo gudbo waxaa la yidhi dhallan iyo dhuwaa hooyaas barta waa meeshan uga dan lahaa waxaa weeye gobolkan waxaa la yidhaha galgaduud qaar waxaa haysta al-shabaab qaarna waxaa haysta dadka kale oo maaragtay reer galmudug waddo dheer baa ka horeysa guddoomiyaha barasaabka gobolka si uu barasaab ku noqdo waddo dheer oo adag baa ka horeysa waddadaas waa waddo aad u dhib badan ilaahay tabaaraka wataala inuu u fududeeyo faatixada umara waxaan ku xojinayaa faataxada allah noo ajiibo waxaan idhi dhalani dhuwaas waa gobol gobolka lagu doortay waa gobol colaad iyo abaar loo cabaar furo waa gobol cilmiga iyo sunnada loo calaamaday waa gobol alwaab culus leh oo cuno suugaanta waa gobol ciyaar iyo fardalo dhaqanku waa caane waa gobol caraabigu shacbiga kugu dhex caayaa waa gobol waa gobol cod xoro lagu hadloo la iscaburanay waa gobol cabiidsiga ka jecel haad inuu cuno waa gobol cadkii ay nacaanaan la soo celin waa gobol qofkay caarifaan ceebi daba taal ee taasina waxaa gobolkaana caan ku ah caradkeeda iga qabo axmed oo ku cimaamadaye ilaahay ha kuu caawiya ilaahay ha kula caawiya calan lagu saar waxaan leeyahay marka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ilaahay waxaan inkaga baryaa turaabta laydin dihiri dunuubaha laynka mayr ilaah dembigiina dhaaf colaadaha laynka daa abaar dayr laynka geli shaydaankana laynka dabar ibliis dhacay laynka geli shartana isbadaaqishaan turaabta halkaad degtaan daruura hawbata awriyooyin dawaafa iyo malaa'iga daawashaa dhulkiinaa soo degeen cudurkiinna ilaah dabiib shartiinna ilaah dabaal ceebtiinna ilaah dabool ilaah dembigiina dhaaf degaankiinnu waa jinnada degaankiinnu waa jinnada daran iyo ceeblaam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
gudoomiyaha degmada gurceel cabdulaahi beentaar oo halkaa kelimo ka jeediyey ayaa ku soo dhoweeyey ugu dambayn axmed cali jimcaale gudoomiyaha gobolka galgaduud ee maamulka galmudug dalkooda iyo diintooda iyo dadkooda waa dad u taagan waxaan leenahay mudane guddoomiye soo dhowaaw waa bulsho weyntii oo gacmo furan iyo kala jacayl kugu soo dhoweynaysa xilka aada hayso ma ahan inaad u hayso sida galgaduud keliya waxaad u haysaa ummadda galmudug ayaad u haysaa waxaad u haysaa khaasatan reer galgaduud ayaa u haysaa ma ahan annaga gurceel keliya inaad noo hayso laakiin reer gurceel waa dad maxay ahayd tamar walba jecel dadka madaxdooda ah inay garab istaagaan horena ay u dhaqaajiyaan dad jecel waaye waan ku soo dhowaynaynaa waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala maadaama madaxdii oo dhan ay degeen caasimadda galmudug inaad degi doonto degmo xarunta ganacsiga ee gobollada dhexe ee degmada gurceel ahna xarunta ganacsiga ee galmudug degmada gurceel inaad degi doonto ayaan rajaynaynaa waxaan leenahay soo dhawaaw soo dhawaaw hambaliyo hambaliyo ayaan leenahay xilka lagu dhiibtay allah kula garab garo mudan guddoomiye ku soo dhawaaw
waxaan rabaa inaan idiin sheego degmadan guraceel insha allahu waxaa weeye waa degmadii halgankii dheeraa ee waddankan lagu xoreeyey ee maanta la harsanayo nabadgelyadeedii degmadii ay ka bilaabatay ee sababta u ahayd wey waxaan in sha allahu tacaalaa aada u xusuusannahay dad badan oo ku dhintay jihaadkii inay jiifaan oo ay marqad u tahay waxaan ognahay agoontii ay ka tageen inay waddankan daadsan tahay oo dhooban tahay waxaan ogsoonnahay in badan oo ku dhaawacantay ee ku naafowday inay joogaan ilaahay marka hore waxaan uga baryaynaa intii dhimatay ilaahay naxariistiisii waasicahayd ilaahay inuu ku shubo raxmatul abraar inuu siiyo hal faatixa aan akhrino ilaahay inuu u naxariisto intii ku shahiiday dagaalka ay ku dhimatay marka hore الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين الله نحرست إن شاء الله إلهي نحرستي سواء رجينا إن شهدي هنا إلهي ورجينا إلهي ماموس هير سراء الله سيد intii ay ka tageen oo awlaad iyo agoonan ay ilaahay xifdiyo intaa ka bacdi in shaa allahu tacaala aniga oo ah qof idinka mida waa madax gaara ma ihi laakiin waxaan nahay in sha allahu aniga iyo intii lamiduba khudamaan nahay waa idiin adeegeyna in sha allah bulshadaan u adeegaynaa wixii tabarteenna iyo awooddeennu ay dhan tahay isu arki mayno inaan madax nahay isu arki mayno inaan mas-uuliyiin nahay laakiin waxaan isu arkaynaa inaan nahay adeegayaal bulshadu ay leedahay in sha allahu tabarteennaan adeegayno idinkana waxaan idinka codsan doonaa idinka codsanaynaa in sha allah khidmada bulshada inaan u wada jirno oo aan hal gacana noqonno oo aan insha allahu aad aada nala shaqaysiin biidn illahi tacaala ilaahay idankiis dadka intaa halganka soo waday ee dhibaato badan ay ku soo gaartay agoontoodii iyo intii u dhaawacantay xuquuqdooda inta insha allahu inta u taagan oo difaacaysa oo raadinaysaan ka mid ah ugu horreeya in sha allahu tacaala taasna waa idin sheegay intaa ka bacdi walaalayaal waa wakti kululna waad joogtiin annaga lafteennu waa safaraan soo galnay weli duhurkii ma aanaan tukan anoo ka xun ina waktigan salaaddiisna soo gaarto in sha allahu tacaala waa idinla joogaa waktiyo intaan ka badanaan in sha allahu is arkaynaa waa waktiyo badanaan qaadanaynaa ilaahay idankiis wax walba oo markaa in insha allahu layska warsado ay tahana waa iska warsanaynaa in sha allahu tacaala caawa iyo ilaa berri ilaa hamiin dambe in sha allahu waa idinla joogaa waa waxaan rabnaa inaan inaan qayb qayb iyo si walba isu aragno haddii ilaahay idno billahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu